and lay the track. That's a possibility. VOA One the Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha bisha mayna waa saddex sanadka labada kun saddexiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah ardada jaamacadda bariga afrika oo doortay guddoomiye ka shaqayn doona iska warqabka iyo waxwada qaybsashada ardayda
intaa kadib bahda jaamacadda bariga afrika waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin fasal kastaee arday kastoo jaamacadda bariga afrika dhigta sidaa codadkiina iigu taageysteen aad ii garab istaagteen waa mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina wanaag ha ku gudo sidoo kaleetana waxaan rajaynayaa waxaad iga filanaysaa nin waxqabad intaa inka badan inaad idin sameeyo codadkaad isiiseena inuu noqdo midaad ku guulaysataan waxna laydinku qabto
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysiyo aanu la yeelanay ciyaartooy reer boorama ah oo u ciyaara kooxo kala duwan oo ka ciyaara gobolka awdal ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida kooxda falastiiniyiinta ee al-jihaad al-islaami ayaa xabad joojin uga dhawaaqday khaza arbacada maanta ah kadib markii ay gantaalo isweydaarsadeen israa'iil taasi oo ka dambeysay markii xubin sare oo ka mid ah oo cuntada ka soomay uu ku dhintay xabsi ku yaalla israa'iil hal qof oo falastiiniya ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay weerar duqaymo ah oo israa'iil ay aroortii qaaday iyada oo ka argudanaysa gantaalo looga soo tuuray khaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin hase yeeshee dhexdhexaadiyayaal ka socday wadamada qatar masar iyo weliba qaramada midoobey ayaa ku guuleystay in la soo celiyo xasiloonida saacaddu markay ku dhoweyd afartii waa beriga sida ilo wareedyo ka tirsan kooxda jihaad alislaami iyo xamaasba ay u sheegeen wakaaladda wararka e f b masar oo horey u dhexdhexaadisay israa'iil iyo kooxaha falastiiniyiinta ayaa ka qayb qaadatay xabad joojinta inkastoo weli israa'iil aanay xaqiijin wax heshiis ah dhinaceeda ah ciidamada israa'iil ayaa sheegay in digniintii ugu dambeysay ay ku dhawaaqday xuduudda khaza markii saacaddu ahayd shantii iyo markii subaxnimo iloo wareediyo ku sugan khaza ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in dhowr gantaal oo ku wajahan israa'iil halkaasi laga soo tuuray xilligaasi hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniyah ayaa dalbaday in israa'iil ay qoyskiisa ku soo wareejiso meydka sarkaalka gaajada u dhintay khadar cadnaan oo ahaa shan iyo afartan jir ka yimid magaalada jiniin ee daanta galbeed ee la haysto ayaa dhintay salaasadii kadib sideed iyo toddobiyo siddeetan maalmood oo cuntada uu ka soomay isaga oo ka tirsanaa madaxda kooxda al-jihaad al islaami waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa salaasada sheegtay in ciidamo dheeraad ah ay geyn doonto xuduudda maraykanka iyo mexico si ay gacan uga geystaan sugidda amniga go-aankan ayaa imanaya xilli saraakiisha ay ka cabsi qabaan inay sara u kacaan muhaajiriinta isku dayaya in ay kasoo gudbaan xuduudda marka ay tobanka bishani may dhammaadaan xayraadaha socdaalka ee la xidhiidhay covid nka qiyaastii kun iyo shan boqol oo askari ayaa la geyn doonaa xuduudda kuwaasi oo dheeraad ku noqon doona laba kun iyo shan boqol oo hore u joogay halkaasi si ay u taageeraan mas-uuliyiinta ilaalada xuduudda marka la gaaro koob iyo tobanka bisha may maamulka madaxweyne biden ayaa qaadi doona xeerka magaciisu ahaa title forty two oo ah xayraad adag oo uu soo saaray madaxweyne donald trump si uu u diido soo gelitaanka muhaajiriinta una eriyo dadka magangelya doonka ah iyada oo la dabaqayo xeerarka covid nka iyadoo la fuduudeeyay xeerarka coronavirus oo ay ku jirto go-aankii isniintii ee lagu soo afjaray tallaalka looga baahnaa dadka usoo safraya dalkan maraykanka maamulka biden ayaa isku dayaya inuu xeerka title forty two isagana gebi ahaanba halkaasi ka laalo intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a gobolka awdal waxaa ka jira kooxo kala duwan oo ay u ciyaaraan ciyaartooy dhalinyaro ah kuwaasi oo tartanada kubadda cagta ka qayb qaata qaarkood ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ay tahay sidii ay u heli lahaayeen jimicsi si ay uga badbaadaan cudurrada qaar wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi magacaygu maxamed xasan saleebaan oo ku sugan gobolka buurama gaar ahaan xaafadda loo yaqaano kuwiid waxaan ahay dhallinyarta isboortiga ama ciyaaraha jecel ee ka tirsan kuwait markaa oo dhalinyarta aadka uga ciyaartaa garoonka camish stadium baanahay markaa koobkii rabadaanka ti dhowey xataa ciyaaranay waxaana maalgelisay ama ku ciyaari jirnay saal transportation siglada saal ee ku taala magaalada ama gobolka buurama dadka aadka kubadda uga ciyaara gobolka buurama dhalinyarta kubadda jecel baa kamid
ah waxyaabaha ciyaaraha iyo kubadda cagta ku xiisaysa maxaa kamid a dhalinyaarnimadii bay aduu fikirkani waxaan kasoo bilaabay dadkii kasoo bilaabay sharbaadkana ayaa foorta ugu dambeynna taangada ku ciyaara marka aduu dadkii waxaan markii ay yaraayeen ka jeclaaba waxbarashadii kubaddan ahay aad u jeclaan jiray kubadda marka sidii yaraantii maan waday aan ku bilaabay yaraantii kubadda magacaygu waa khad abdiraxmaan jaamac boorle ku magac dheergaraadka gobolka sool oon jooga magaalada boorama isboortiga muddo badan baan daawanayey kiyosoo bilaabay waxaana taageero u ahay naadiga faca weyn ingiriiska ka dhisan ee manchester united marka isboortigu aad buu fiican yahay maskaxduu kordhiyaa booramana aad baan uga ciyaara gormo fiican baa ku yaala oo ay kamid yihiin gormada camash stadium mumin dholaal soomane abraar intaas goronba waan ka ciyaaray inkastoo hadeerna aad urjeynana garoon kaleo hotel safaari laga furayo kaana insha allah inaan ku ciyaari doono waxaa iyaguna ku sugan dhalinyar kale oo ka mid a dhalinyarta jecel ciyaaraha gaar ahaan ciyaarta ciyaaraha kubadda cagta kana mid ahaa kooxaha ka ciyaara garoomada ku yaala magaalada boorama bal kusoo dhowow adigoo magacaaga ku bilaabaya maxaad ku jeceshahay ciyaaraha kubadda cagta asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu horta aad baan u salaamaya weriye sare hashim sheekh cumar good ano magacaygiyo cabdirashiid maxmed aadan kana tirsan dhalinyarta gobolka boorama ee xiiseeya kubadda cagta gaar ahaana ka ciyaara garoomada rooga cagaaran waxyaabahan ku xiiseyna waxaa ka mid a inay dadku sameeyaan dhalinyartii isdhexgal interaction sameeyaan sidoo kale waxyaabahan ku xiiseyna waxaa ka mid a kubaddu waa caafimaadka koowaad ee nolosha qofka biniaadanka ama life styleka nolosha waxyaabaha kale aan ku xiiseyna waxaa ka mid a inaan dee inagu dhiirigelin karno dhexdeeda anagu isdhiirigelino istaageerno waxyaabahaasaa ka mida wax inta badan waxaan ku xiiseeyo kubadda cagta faa'iidada ay u leedahay in ay dhallinyartu isdhex gasho markaay kubadda ciyaarayaan maxay ku soo kordhisaa dhallinyarada
horta su-aashaasi su-aala muhiima jawaabtoo kama waxyaabaha u faa'iideysa waxaa ka mid inay dadkii walaaloobaan ay dadkii gacmaha isqabsadaan ay dadkii iskaashadaan ay dadkii iska warhayaan inay isdhexgalkaasi u samaysaa inta badan taasna inta badan u qabataa inuu qofkii isdhex galaan dhallinyartii iska warhayaan iskaalmaystaan dadkii kale iska gartaan bulshadii soomaaliya iska gartaan
magacaygu waa saal mukhtaar faarax oo jooga magaalada boorama gobolka awdal waxaan ku xiiseeyo waxaa ka mid a kubadda cagta horta marka koreysa waa jimicsi jimicsi baa laga helaa marka labaad caafimaad baa laga helaa marka saddexaadna dhallinyaradii baa isku baranaysa saasaan ku xiiseeyaa kubadda cagta muddo intee leeg ayaad ciyaaraysay kubadda cagta wallaahi waxaa soo bilaabay ilaa dhowr ilaa aduu toban sano baan ciyaarayay kubadda cagta
ma jeceshahay inaad ciyaaraha kubadda cagta sii wado sahlow haa waan jecelahay haa in badan
bishan rabadaan ee inaga dhammaatay amase tartankii ciyaaraha ee bishii rabadaan kooxdaadu ma ka qayb gashay maxayse kaga qayb gashay
haa waan ka qayb galay waxaan kaga qayb galay kooxii rabadaanta waan ka qayb galnay waxaanan ku ciyaaranay garoonka la idhaha camil stadium waxaanan shirkadana maalgelisana waa shirkadda sal transportation ayana maalgelisay sidaanan koobkii kaga qayb galnay
rashiid marka ay kooxuhu ciyaarayaan kubadda cagta gaar ahaan dhallinyarada boorima wakhtiyadii hore khilaaf baa ka dhex dhalan jiray kooxaha kubadda markay kala badiyaan ciyaaraha wax khilaafa iyo dagaaloo ka dhex dhacaa ma jiraan miya
horta aad baad mahadsantahay weriye haashim berigii hore horta khilaafyadu way jiri jireen waana layslayn jiray kubadda weligeedba waa layslayn jiray laakiinse iminka ti waa laga ilbaxo terminology baa la gaadhay technology ah halkan kan kale technology la isticmaala tana garoon roogaa la isticmaalayaa dadkii waa ilbaxeen waa lala qabsaday macalimiin baa jirta guddi baa jirta sidaa dhexdeed markaa waxay la go-aaminayaan calaamadayaal baa jira markaa aduu haddii khilaaf yimaado dadka guddida iyo macalimiinta maanta badan khilaafka xalinaysa conflictiga qofka tusaale ahaan oo kale qofka daynta badan xanaaqadiyo waxaa soo celceliya markaa waxaa la samaynaya guddidaasa ka tashanaysa markay guddidaasi ka tashato wixii dee xeere laga soo saaro unbaa qofkaa lagu filinaya kooxdaa kale ka tirsanna kama hadli karto waa sharci u yaalla kubadda cagta markaa kubaddu hadba tadaawuraad bay marasaa heerkii u saraysay maanta marasa maasha allah weyn kuwaas waxay ahaayeen dhallinyarada inta badan xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta ee ku nool magaalada boorama oo aan ka wareysanaynay sida ay u xiiseeyaan ciyaaraha haashim sheekh cumar good v o e boorama
markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
magayuun maga mashiin magumudin magagixin magablulin mangurin magabin halkayiye gabaydiina maandayn geera raadaydiye iminkan gardaajo angunaanadine horti niman gunteediyo barangogol dhigeedo gundadeegi aqoono oday garabdar lahaynba oday gowgowla hadalko oday kuba dhinac garocde sida webiganaano cirka gudul lamaalo biyihii ku gaaxadiyo oday gudiyadii ku soo degayey ku darsaday gufaaciyo guulaama diriro galli jabay habeenkii odaygooda gacan ma soo rogayey uraaciyo galoolkii gunta xidid kamau jaray dhulka wada galaaliyo odayga dalaha ma kaga tegayey oday afad kaga daydiyey odaygaha laygu garan jirayey gurmashada dagaalkiyo gulubkiyo colaadaha gobaha nafwaagiyo halkaa laysku gowraco kolkaa goroda laysdaro haddaan dumar ku goonya gubaabo kicinayn sida galowga dhiilo ileen geesi qayrkii birta uma gumaadin birta uma gumaadin guryasamo barwaaqa dhulka geedo jiifaan haddii geedi lagu furo dhallinyaro iskurataa gurdan raaca fiidkii dola weyn ku kulanto cagta garangarteediyo isugaysa jiibko googooska luuqiyo gedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxarada gamaka ilaashe haddaan gabari boodayn haddaan guudka laga jirin gudihiisa xaafiyo cayayaanka laga gurin marwadu margarka u xidhan ileen guri dugsoon male
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ardayda jaamacadda bariga afrika ee boosaaso ayaa doortay guddoomiye iyo ku-xigeen kadib doorasho dhexdooda ah oo ay qabsadeen wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa ujeedada doorashadan warbixintan kasoo diray howlka jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada boosaaso waxaa maanta ka dhacday doorashada guddoomiyaha guud ee ardada jaamacadda bariga afrika kaasoo ay ku tartamayeen ilaa iyo lix dhalinyaro ah oo mid walba uu raadinayey inuu ardada hogaamiye u noqdo doorashadan waxaa ka qayb qaadanayay dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha waxayna dooranayeen guddoomiye iyo weliba guddoomiye ku-xigeen oo ay u kala tartamayeen wiilal iyo gabdho axmed jaamac maxamed oo ka socday xafiiska arrimaha ardada ee jaamacadda bariga afrika ayaa sheegay in doorashadan ardada ay u dhacday sidii loogu talagalay isagoona ku dhawaaqay natiijada dhalinyarada doorashada
waxaa ku tartamayey gudoomiyaha ururka ardayda lix murashax lixda murashax waxaa ku guulaystay guddoomiyaha guud oo ururka ardayda cabdulaahi warsame jaamac oo helay cod halka guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda uu ku guulaystay naciimo maxamed maxamuud oo heshay cod gudoomiye ku-xigeenka waxaa ku tartamayey saddex musharax waxaan ugu sarraysay naciime maxamed maxamuud oo codad gaaraya cod ku guulaysatay taas waxaa noo suurtogeliyey waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala iyo dadaalkii badnaa ee jaamacaddu ay ku bixisay inay doorashadan qabsanto qaar ka mid ah ardada doorashadan ka qaybgelaysay ayaan dareenkooda weydiinay markii ay soo dhammaatay doorashada iyo sida ay u doorteen hoggaanka guud ee ardada iyagoona kula taliyey guddoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa in dhallinyarada ay ugu shaqeeyaan si cadaalad ah
waxaan u rajaynaynaa labada qof soo baxay waxay matalayaan dhammaan ardada jaamacadda bariga afrika inay ardada ugu shaqeeyaan si cadaalad iyo hufnaan qaabka ay u soo baxeen oo ahaa doorashada xalaasha ahayd marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaa leenaha hambalyo halka waxaa aad igu faraxsanahay inay doktoreyse naciim maxamed maxamuud ku guulaysatay xilkaasoo aniga og kalsoonina ku qabo inay xilkaas u qamlanto inay ka soo bixi karto kartideeda iyo xushmadeeda iyo wahayse awal baan ku ogayn naciimo waa qof wanaagii xushmadii iyo ixtiraamkii iyo diintaba ka muuqato marka halka wax ka leeyahay hambaliyo hambaliyo doktoreyso aniga iyo ardada dhammaan jaamacadda bariga afrika waa aaminsanahay xilkaa noo qabatay inaad naga soo bixi doonto waana mahadsan tahay ugu dambayntii guddoomiyaha cusub ee la doortay cabdulaahi warsame jaamac iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka ardada oo loo doortay naciime maxamed maxamuud ayaa u mahad celiyey sida ay dhallinyarada ugu doorteen hogaaminta guud ee ardayda alxamdulilah wallaahi aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama ardayda jaamacadda bariga afrika ay ii doorteen xililkan aad u baaxad weyn iina garteen inaan hogaamiyo sannadda soo socota insha allahu tacaala dhammaan ardayda jaamacadda bariga afrika intii codkooda siisay iyo intaan codkooda siin wax rajaynaya inay ila shaqayn doonaan insha allahu allahaasoo ii rumeeyey dadaalkii dheeraa ku jiray iyo dhammaan ducada intii ila garab istaagnayd intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa waalidkay iyo asxaabteyda kuwaasoo mar walba ay garab taagnaa ducadana igu caawinaya hiil iyo hooba isiiyey intaa kadib bahda jaamacadda bariga afrika waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsan tihiin fasal kastaee arday kastoo jaamacadda bariga afrika dhigta saa codadkiina igu taageerteen aad ii garab istaagteen waa mahadsan tihiin ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina wanaag ha ku gudo sidoo kaleetana waxaan rajaynayaa waxaad iga filanaysaaniin waxqabad intaa inka badan inaad idin sameeyo codadkaad isiiseena inuu noqdo midaad ku guulaysataan waxna laydinku qabto yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
aan kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay xulka toddobiyo toban jirada ee qaranka soomaaliya yaabinkii xalay ahaa ciyaar xiise badan oo ay la ciyaareen xulka qaranka ee congo waxa ay ku kala tageen hal iyo hal barbara soomaaliya waxa uu ahaa kulankii labaad oo ay ciyaarayso habeenkii xalay tartanka qaramada afrika ee sida xiisaha badan uga soconaya wadanka algeria kulankii koowaad algeria ayaa laba gol iyo waxba kaga adkaatay halka soomaaliya kulanka kama dambaysta ah ay la ciyaari doonto xulka qaranka ee senegal maalinta jimcaha ee fooda inagu soo haysa haddaba soomaaliya kulankii habeenkii xalay aha ay ciyaareen maxuu uga dhigan yahay ilaa ay haddase kulamada soomaaliya ay soo bandhigtay ciyaar nuuce ah ayay xidigahoodu soo bandhigeen mise haystaan fursad ay wareega kale ugu soo gudbi karaan arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxaa la falanqeynaya cabdifataax shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda cabdifataax soo dhowow runtii markaa fiirisid mascadow ciyaarta maanta ugu dambeysay ee soomaaliya aada u fiicneed xagga raacashada isku xirka enerjiga dhalinyarada firfircoonidooda aaday u sarreysay aadaana uga xumaya inay ciyaartan barbaro qaataan marka la fiiriyo soomaaliya guul u qalantay inkastoo congo ay helen jaanisyo badan laakiin difaaca soomaaliya ayaa ka iska difaacay shabalaala markaad fiiriso soomaaliya da-yartan matalaysa dabcan markii ugu horeysay oo heerkan koobka qaramada africa xul soomaaliya matalaya uu kasoo qayb galo marka marka laga yimaado barbarada ay galeen iyo guuldaradii ku dhacday maxaa kaaga muuqanaya ciyaartoyda ma kubad sareysa oo heerkeedu aada u sarreeya ayay ciyaarayaan kubadoodu ma liidataa isku xirkooda waa sidee marka aad si guud u qiimayso qaranka soomaaliya
runtii markaan fiiriyo kubadda horta marka hore waxaa iiga muuqataa neef ama caalamiinto ama orod fiican oo ciyaalka ku jira oo sagaashanka daqiiqan cabirayay siday u dheelayaan isku sii ahayd xataa daqiiqadaha lagu daray kubad siday u raacayeen isku sii ahayd marka taas waxaan uga mahad celinayaa macalinka oo enerjigaas soo dhisay oo dhallinyaradii ninba ninkuu ka enerji fiican yahay keenay aaday u fiican tahay kubadda cagta waxaa ugu daran mascadow oo niyijab kugu filan markii kooxdaada enerji la-aan ay noqoto ayaa ugu daran marka waxaa enerjiga uu dhisan yahay laakiin wax yar tacticada kuma qanacsanin maadaama gool aan yeelanay tactic isku xiran oo sad behind ah oo inaan goosheenna ilaashana ah qaybta dambe kumaana soo gelin taasoo aan fahmi karo dhalinyarada markay toddobiyo toban jir yihiin sad laguma samayn karo markay ciyaartoyda weweynaato taasoo kale waa loo sheegi karciyaartoydu markay yar yihiin toddobiyo toban ilaa iyo labaatan laga gaaraayo waxawa adiga laftigaa banooniga inaa bursatidaas ka rabtaa raje intee la-eg baad isleedahay ee gulanka senegal oo ay ka keeni karaan mase u malaynaysaa inay soomaalidu halkan dhaafi doonaan
runtii waa isleeyahay maadaama senegal ay lix dhibcood qaadatay waxay ku qasban tahay afar iyo labaatanka ciyaartooy inta kale in ciyaarta qayb laga siiyo lix dhibcood bay wataan marka waxaa isleehi karaa meeshaas rajaa jirta soomaaliya inay ciyaartaas buujkareen haddana ogow koobabka turmantiga adduunka aan daawanoo kale marmar shoog ayaa dhaca kooxda ugu fiican hadda waa senegal groupkan laakiin weli kooxda ugu fiican koox waa laga badin karaa dhowr jeer aragna brazil wixii ku dhacay cameroonna ka badisay dhowr jeer aragna kooxa liita inay kooxa ka badayaan sacuudi carabiya waxay argentiin ku dhigtay marka waxaa isdhihi karaa rajo fiicanaa jirto soomaaliya rajada lagama niyajabi karo weliba neeftii maanta aan arkay markaan arkay wax yar caqli celin keliya ayay u baahan yihiin rajada aad ayaan ugu rajo weynaa dhalinyarada soomaaliyeed waa garta aad baa masan tahay dhinaca iyo ciyaaraha horyaalka ingiriiska haddeen soo aadno arsenal ayaa ka guuleysatay kooxda kubadda cagta ee chelsea kubaddoodii waa daawatay laba kooxood oo isku aaday xili ay aada u liiteen labadooduba oo shantii kulna ugu dambeysay koox badiisaahay aanay jirin inkastoo arsenal afar kulan aanay guuleysanin chelsena shan kulan aanay guuleysanin oo isku xigta marka maxaa kaaga muuqda ciyaarta ay soo bandhigeen marka hore haddaan ku horumara arsenal arsenal bareejooyinka badnay iyo guuldaradii weyneed ee xanuunka badneed ee hogaanka looga qaaday mancity way kasoo kabteen hogaankii dib ugu soo laabteen afar ciyaara u dhiman maskaxda way tirtireen wixii hore diliid way ku sameeyeen marka waxaa isdhihi karaa arsenal weji cusuboo guulasha u bilowday qaybtooda way ka dheeli karaan maadaama horyaalka gacantooda ku jirin haddana welitooda way kasoo bixi karaan oo ilaa last day way bursan karaan horyaalkaas leeyahay taas waa arsenal iyo qaybteeda ugu fiican ee dhesha kubaddeeda shaaka oo wejiga kor u qaaday udugaad oo waktigii la raba imaaday boxka afkiisa laba gool oo aad u adag kubadda boodboodaysa in la saxo taargetka la soxo ayuu udugaad saxay marka arsenal usheedu way kusoo laabatay wayna sii soconaysaa qaybta kale jelse aaday u liidataa waxyaabo badan oo laisla dhexyaaca jirta falanqayaasha taatikan xuma haysta jelse coach la-aan haysta wax ka jira male ciyaartii maanta waxaa soo baxday jelse neef la-aan haysa jelse neef ku filan ma haystaan jelse maskaxiyan ma joogaan waxaa la cabirayaa in ciyaartooyda jelse iska dhaadhicisay waxaa samaysaan waxba ma soo kordhiso sida raxim stalin oo kale aadaan ula yaabay ciyaartooygaas ciyaartooy fakara ayuu ahaan jiray ciyaartooy dhaqaaq u ahaan jiray garoonku iska dhex jiifay abuumayaan waxa meesha loo keenaa garan waaye abuumayaan inuu sii joogo maba ahanba football inuu iska dhaafa ama sacuudi carabi iska aado waaye waxa dhan kanta ninkaan ka ahayn iyo enzo fernandes wax yar janis adaan siiyo inta kale haddii beri subaxi lagu dhihi lahaa xaraash waa la xaraash lahaa marka neeftaa ka liidata macalinka masajkiisa ma socdo waxa dhanaa isku qasan jelsi waa tahay cabdifitaax shabalaala aad iyo aad baad u mahadsan tahay haatanna haddii aan jeelno ciyaaraha kubadda kolayga waddanka maraykanka kooxda la lakers ayaa boqol toban iyo soddoba ugu awood sheegatay kooxda golden state warriors oo la timid boqol toban iyo laba dhibcood kulan xiiso badan oo ka dhacay guriga golden state warriors lugtii koowaadna sidaasi hal iyo waxba waxaa guusha ku haysta kooxda la lakers iyadoo lugta labaad markale la isugu soo noqon doono guriga kooxda golden state warriors dhinaca iyo magaalada new york kooxaha kubadda koleyga ee new york nix iyo miami heat oo fooda isdalay kulankii labaad kooxda new york nix ayaa boqol toban iyo kow ku guulaysatay halka heatna ay keensatay boqol iyo shan labada kooxood haatan waa barbaro oo min hal kulan ayay guulaysteen dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa tan iyo kulan dambe ama sacdooda ku dhaafaya sidaa iyo nabadgooda
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada mid ka mid a heesahan idinku talagalnay heeskaasi ayaa kusoo gabagabaynana baahintiin idaacadeed oo digtay banislaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo